subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax oo aad ka dhageysataan warbaahinta isnaay qodobada aad ku dhageysan doontaana saaka waxaa qayb ka ah maamulka dugsiga al ansaar oo ka warbixiyey heerka waxbarashada dugsigaasi ururka habeenka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe oo lagu wareejiyey agab nadaafadeed qoysas ku nool waqooyiga degmada caabud waaq oo soo wajahday xaalad dhanka nolosha ah taliska boliiska magaalada beledweyne oo soo saaray go-aan lagu sugayo ammaanka culimmada gobolka mudug oo ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka gobolka mudug xaflad lagu dhiirigelinaya arday ka qalin jebisay macadka hoggaan oo lagu qabtay magaalada beledweyne xubnaha sarafka iyo ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan markasu waxay u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa subaxnimo sabtiya taariikhdan ay ku asteysan tahay sideedii tobanka janaayo sanada labaatan shan iyo labaatan intuu socdo warka waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki maamulka dugsiga al ansaar ayaa ka barbixiyey heerka waxbarashada dugsigaasi ku dhowaad boqol iyo konton arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdha ayaa wax ka bartay iskuulka al ansaar oo ka mid ah iskuullada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada tanijawaar caasimadda hirshabelle iskuulka ayaa bixiya maadooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin qorista iyo akhrinta afka soomaaliga xisaabta ingilishka iyo teknolojiyada mar aan boqday dugsiga al ansaar ayaan waxaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda kuwaasi oo iiga warbixiyay qaabka wax loo baro magaceyga waa asmaa shariif maxamed waxaan ahay ardayd ka mid ah ardada dhigata maacadka al ansaar waxaan bartaa maadada ingiliishka ugu horeyn barashada maadadan waxaan ku doortay waxay tahay maanta maadooyinkii ugu badanaa waxay ku baxayaan luqadan ingiliishka ah hadhow yacni hadaa oo yacni aashaqa aa tabana markaan waxbarashada aan qalinjibiyo bilaa ingiliish ma soconayso barashada maadadan sidaas ayaan ku doortay marka guulkan waxaan ku biiray afariyo tobankii sebtembar laba kun saddex iyo laba si wanaagsan ayaan u wada xiriirnay aniga iyo macalinkayga marka aan cashir ka qaadanayo aan fahmi waayo iigu celi markaa dhaho wuu iigu celiyaa maasha allah inta aan ka fahmo dhigtaa muddo hal sano iyo bar ah ingilishka waa maadada ugu ballaaran uguna saameynta weyn adduunka meel walba aad tagto waxaa looga hadlaa maadada ingilishka haddii aadan garanaynin maadada ingilishka waa caqabad aad iyo aad u weyn oo adigu ku haysata xitaa haddii aad raasanaysa shaqo waa daruuri inaad garanaysid maadada ingilishka marka ani maadada ingilishka nafsataanteyda waxaa u doortay si brifuturka aan aniga wax igu tarto alxamdulilah macalinka maadada ingilishka dhiyo aad iyo aad baa waxooda xiriirnaa xitaa ereyga aan ku fahmi waayo babiska si gooni ah ayuu ugu sharxaa maasha allah waxbarashada waxaa garab ugu siiyey waalidkayga iyo walaalahayga ilaa ay dhaafee qarshaadkan iga bixiya uguna dhiirigeliyey maadada ingilishka xitaa waxaa sii dheer aniga maskax ahaanteyda ani nafsad ahaanteydana oo isku dhiirigeliya xaqiiqdii iskuulkan anigu waxaa kasoo bilaabay alifbeetada soomaaliga oo loo yaqaano baata maamul ku-xigeenka dugsiga al ansaar ciiduriis cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey siduu u shaqeeyo dugsiga iyo waxyaabaha lagu barto wuxuu u bixiyaa barnaamijyo waxbarasho oo ballaaran oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha aqooneed ee ardayda waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu barto macadkan waxaa ka mid ah luuqadaha macadka wuxuu bixiyaa barashada luuqadaha kala duwan ee muhiimka ah sida af soomaali oo lagu baranayo barashada iyo horumarinta xirfadaha akhriska qoraalka iyo fahamka afka soomaaliga waxaa kaloo luuqadaha lagu barto ka mid a ingiriiska barashada ingiriiska si loo xoojiyo xirfadaha isgaarsiinta ee ardayda iyadoo loo marayo heerarka kala duwan luuqadda saddexaad waxa waaye waa carabi barashada carabiga oo muhiim u ah fahamka culumta shareecada islaamka iyo sidoo kale xirfadaha isgaarsiinta qodobka labaad waa waa sayniska macadku wuxuu bixiyaa waxbarasho ku saabsan sayniska ay ka mid yihiin xisaabta barashada xisaabta laga bilaabo heerarka hoose ilaa iyo sare physics iyo chemistry sayniska nolosha iyo hawada dabiiciga ah biology barashada noolaha iyo deegaanka saddex teknolojiyadda macadku sidoo kale wuxuu bixiyaa barashada ku saabsan teknolojiyadda casriga ah ay ka mid yihiin xirfadaha kombyuutarka barashada barnaamijka muhiimka ah ee kombyuutarka sida microsoft office barnaamijka naqshadeynta iyo barnaamijyada kale ee muhiimka ah barashada waxyaabahan oo dhan waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa sidii ardayda looga caawin lahaa inay helaan xirfado loogu talagalay inay ku guulaystaan nolosha iyo suuqa shaqada macadka wuxuu si joogtaa u cusbooneysiiyaa manhajkiisa si uu u waafajiyo isbedelada iyo horumarka bulshada ee caalamiga si ardayda ugu diyaargaroobaan dub ama kor u qaadaan aqoontooda marka ay shaqooyinka ama shaqooyinka iyo waajibaadkooda kala dhammaadaan waxbarashada habeenkii waxaa la qabanayaa laga bilaabo lixda iyo barka ilaa iyo toddobada iyo barka sidoo kale sideedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo iyadana waa la shaqeeyaa iskuulkani wuxuu isku dayayaa inuu sii kordhiyo waqtiya waxbarasho si uu u ogolaado dhammaan ardayda adeegyada ay u baahan yihiin iyadoo la tixgelinayo baahiyahooda shaqo waxbarasho iyo nolosha gaarka ah waxaa aad u soo badanaya ardayda wax ka baranaysa dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada jowhar ururka habeenka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu wareejiyey agab nadaafadeed sida warbixintaanu ku faahfaahay saxliimo cali ibraahim midooda ardayda degmada mahadaay ee agab nadaafadeed gaarsiiyey ururka habeenka degmada taasoo muujinaysa isku xirnaanta iyo wadashaqeynta bulshada deegaanka agabyada lagu wareejiyay ururka habeenka waxaa kamid ahaa iskoobayaal fargeedada lagu guro qashinka gaari lagu qaado wasaqda magaalada iyo qalab kale oo nadaafadeed oo laga maarmaan u ah nolosha maalinlaha ah gudoomiyaha ururka habeenka degmada mahadaay maariyo xusni ayaa u mahadcelisay dhallinyaradani isu soo xilqaantay waxayna tilmaamtay inay u baahan yihiin in loo kordhiyo agabka loogu talagalay nadaafada si ay ugu sii shaqeeyaan bilicda soo celinta degmada mahadaay ururka midooda ardayda degmada mahadaay wuxuu gudoomiyaha u yahay sheekh taarax islaan tuuriire jasaakallaahu khayrun allaha idinka abaalmariyo faraha dhaawacyadii naga soo gaari jiray difaacoodii waa helnay qashinkii aan duudka ku qaadayna waxaan ku qaadi lahayna waa helnay fargeetooyinkii waa helnay maasaskii qashinka samboorka aan ku qaadanayna waa naga saacideen ilaahay idin saacido baaq loo diray waxaa jira stateka iyo dowladda federaalka iyo muxuudeeto hay-adaha caalamigaa dhammaan waxaan rajeynaya inay kasoo jawaabaan ardayda degmada mahadaay walaahi waxaad samayseen wax aad u qurux badan waxaad soo qoondayseen dhacaankiin iaad wax kasoo jirteen miisaanka aakhira allah idiin saaro faarax cusmaan duuriyer oo ah gudoomiyaha midowda ardayda degmada mahadaay ayaa sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin haweenka degmada ee ka shaqeeya nadaafada deegaanka gudoomiyaha ururka haweenka degmada mahadaay maro maamo maariyo xusne anagoo ku wareejinay agab agabkaasoo looga qeyb galayo ololaha nadaafada ee degmada mahadaay ee maalmahan ka socday markii aragnay baahiyaha loo qabo agab nadaafadeed ayay midowgu go-aansadeen inay intay karaankooda tahay inay la soo gaaraan midowga ardayda waa midow loo asaasay inuu ka shaqeeyo wacyigelinta iyo sidoo keento arrimaha bulshada tallaabadani waxay dhiirigelinaysaa wada shaqeynta ururada bulshada iyo kuruqaadista wacyiga horumarinta nadaafad mahadsanid xaliima qoysas ku nool waqooyiga degmada caabud waaq ayaa soo wajahday xaalad dhanka nolosha ah sida warbixintan uu ku eegayo cabdifataax axmed macalow qoysas ku nool kaamka salaama ee duleedka waqooyi ee magaalada cabduwaaq waxa ay ka cabanayaan xaalado bini-aadannimo oo adag oo halkaa ka jira iyadoo ay jiraan dhibaatooyin la xiriira nolol xumo abaar iyo helitaanka adeegyada asaasiga u ah nolosha aadanaha oo aan halkaasi laga helin sidoo kale qoysasku waxyaabaha ay kacawdeen waxaa ka mid ah caafimaadka dhanka biyaha oo nadiif ah iyo cuntada gudoomiyaha kaamka salaam ee magaalada cabudwaaq yunis aadan cabdulle ayaa ka waramaya xaalada dadka ku nool kaamka salaama ee cabudwaaq idbgan wax badan buu dhisan yahay waxaan u malaynayaa annagoo hadda waxaan ka hadlaynaa waa baahida ka jidha kaamka gudihiisa baahida ka jidhaan ka hadlahayaa anoo afkii shacabka ku hadlaya waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya dhammaan hay-adaha maamul goboleedka galmudug maamulka degmada caabudaaq kaamkan baahi badan baa ka jidha waxaa ka jidha xanuuno badan baa ka jira waxbarasho la-aan baa ka jidha waxaa ka jidha hoyla-aan baa ka jidha caafimaad daraa ka jidha tacadi badan baa ka jiro afar iyo labaatanka sac waa magaalada waxaan u jirnaa lix kilomitir iyo bar baan u jirnaa xafiiska degmada markii laga soo tago dhibaato badan baa ka jidha marka iskuullada markii iskuulka loo diro caruurta oo waxaa noogu sokeeya sare jaamac markii loo diro niman cabtooya waddada u taganoo waa waxa weye waxa waxa walbaa lagu samaynayaa moobeelladii baa laga qaadanayaa kisooyinkii meesha u yaallay baa laga aruursanayaa hay-adaha maxalliga maamul goboleedka galmudug maamulka degmada caabudwaaq dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedkan ka tirsanahba waashakaya iloobeen qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka salaama ee caabudwaaq ayaa codsaday in lasoo garab joogsado kaamka joogo waa kaamka salaama la dhaho adimadan laahay waxaan rabaa oo ka codsanaya hay-adaha inay wax si nadaabo fiican wax noogu qabtaan baan in ka codsanahaya kuwa dhalane anoo jira shan iyo toban baa adimada saa layga gar baahida nuugu daran waxa weeya xagga dabka dabku marna waa shidaanaa marna waa naga seexdaa guriyeynta ayou guri malahan dhaxan baa na dishay oo dabayl iyo dhaxanta iyo qudbada iyo kaneecada halkaa u allaa hay-adaha maamulka degmada intaas waxqabasho ka raba anoo adimala oo aanan kaarin xaafiiska baahidana haysa gal yaari midnoma haysan wixii ilaahay subxaana qaadirahee inoo soo tuuro yaa dadka yagaas bakeeri bakeeri caanaa noo keena ama koombo koombo mar wixii heli karaa waxaan haysana biyaa la arkayo biyaa nocab leh xoolana ma haysano gal iyo ari midna nooma joogo sagaashan baan jire kaamkan oo la yidhaahda salaamo oo degmada caabudaaq waqooyiga ka saaran laba kilo saddex kilomitirna u jira dadka shacabka oo daadsan oo baahidu ku hayso yaa waxaan uga baaqahayaa dowladda federaalka madaxdeeda maamulka galmudug gobolka galmudug oo aan ka tirsannahay degmada caabudwaaq guurtida hay-adaha maxalligaah kuwa lookalkaah kuwa dawligaah waxaannu ka warbixinahayaa dhibta yacni ka jidha baahi baa haysa booliiska magaalada beledweyneha ayaa soo saaray go-aan lagu sugaya ammaanka cabdicasiis xasan cabdulle ayaa soo koobaya warbixintaasi taliyaha booliiska degmada beledweyne ee gobolka hiiraan gaanshaale cabdulaahi maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda beledweyne gaanshaale cabdi aweys maxamed cali ayaa si wada jira u soo saaray go-aano lagu sugaayo amniga si looga hortago wax kasta oo ammaanka lid ku ah
shaqadii waa la kordhiyey tuug dambe iyo gaadidaa la dhaca iyo waxaan kaloo halkan aan kala hadlayaa gaadidleyda ku sugan degmada beledweyne gaadidleyda magaalada beledweyne lagama ogolo meeshaan beensalka beensalka arrinta beensalka wax beensalahoo oo la wada karaa saacadda aan joogno laga bilaabo wax beensal oo magaalada beledweyne lagu dhex wada karaa homa jiraan beensal qofku ugu xidhnaa ha ka furo gaaliga biraayadaha ha la caddeeyo amniga waxa laga sugo afar iyo labaatan saacaan u qabanaynaa gaadileyda beensalka afar iyo labaatankaa saa wixii ka bacdiye ciidamada ammaanka ayaa ka shaqaysa doono wadooyinka wadooyinka ee magaalada beledweyne soo galo gaadileyda ku soo gashaan halkaan kala hadlayaa wadooyinka waa la yareeyey waa la xadiday ciidamo amniga ka mid aha la geeyey inta badan waa la soo xihay kuwo kalena waan xiri doonnaa ciidamo ayaa ku sugan ciidamada si wanaagsan hawla macaamilaan gaadiidka rarka soo qaado hubaan soo qaaday meel hebelaan hub ka soo qaaday ina hebelaan u waday reer hebelaan u waday waxaas ma jiri doonaan foorigii lagu qabta gaari xambuule oo ka yimid boosaaso ama muqdisho ama degmooyin kale ka yimid oo xambuuloo lagu qabtaa ciidama ammaankaa qaada doona halkaasaan gudbayaa wixii gaadiidleeye waxaa kaloo halkaan ugu mahad celinayaa bulshada magaalada beledweyne sida amniga noola sugan waa mahadsantiin bahda warbaahintana waxaan leeyahay jiroo jooga sida taliyaha saldhigga sheegay waxaan rabnaa magaaladan beledweyne in laga mamnuuco beensalka midka wada waxyaabaha balwadda ah ee maandooriyo dadka shacabka ah waa ku soo dhexdhuuman kara qaado waxaan rabnaa in la mamnuuco beensal baabuurkii afartan iyo siddeedda saac ee na soo aadan wixii ka dambeeya beensal lagu arka wuxuu mutaysan doonaa xabsi waxaan rabnaa magaaladan beledweyne bajaajliyid waa ku soo badatay waxaan rabnaa bajaaj aan taarga lahayn magaalada beledweyne maaraa looga leeyahay waxaan rabnaa bajaajliyda ku sug magaalada beledweyne waxaa loo samayn doonaa wakhti cayiman waxaa kaloo rabnaa bulshada soomaaliyeed ama beledweyne inay nagala shaqeeyaan laba maadda maandooriyaha inay nagala shaqeeyaan goobihii ay ku arkaan inay nala soo wadaagaan si aan ugu hortagno tahay hadday arkaan tuug aabba ma laha hooyo ma lahan annaga ka jawaabayna isla daqiiqadaas waa inay nala soo wadaagaan intaa waxay ii dheer oon ku daraa bulshada reer beledweyne waxaan rabnaa magaalada beledweyne go'aanadan ayaa waxaa ka mid ah in magaalada beledweyne laga mamnuucay in lagu wato gaadiidka leh muraayadaha beensalka leh iyo inaan la mari karin jidadka xiran ee soo gala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli waxaad la socotaan warka subax oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay xaflad lagu dhiirigelinaya arday ka qalin jibisay macadka hoggaan ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdifataax axmed maclow ayaa soo koobay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay barashada cilmiga kombyuutarka qeybihiisa kala duwan isla markaana ka aflaxday macadka hoggaan academy ee magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka macadka waalidiin mucalimiin iyo ardada qalinjibinaysa iyo marti sharaf kale ustaad liibaan aadan cumar maamulaha macadka hoggaan academy ayaa ka warbixiyey taariikhda waxbarasho ee ardada baratay culumta kombyuutarka waxaa waaye waxay noo tahay maalin weyn oo ay qalinjibinayaan arday dhammaysatay ee akadeemiyada hoggaan oo ah ardadii dufcaddii sideedaad ardadan dufcaddii sideedaad waxay isugu jiraan laba qaybood oo muhiimadooda soo wada bartay cilmiga kombyuutarka laakiin qeybaha ay ka barteen kala duwan qeybta ugu horeyso waa arday baratay aasaaska kombyuutarka ama combyuter applicationka tirada ardada combyuter applicationka maanta sagootinta aan u sameynayna waa boqol arday oo waqti badan iyo juhdi badan ayagana soo bixiyey ka hogaan ahaan annagan aan ku bixinay juhdi aada u fara badan waxaa jiro arday kale oo ayagana dhammaynayo xirfadda grafic designka loo yaqaano cilmiga kombyuutarka ka tirsan ardadaas ayagana waa shan iyo toban qofood oo ayagana bartay grafic designka sida loo sameeyo borarka iyo logooyinka xirfaddaas ayagana ku bartay ayaga waxaan rabnaa marka boqol toban iyo shan arday oo labadaa qayb kala bartay ayaa maanta waxaan u sameyneynaa xaflad sagootin ah marka arday wax la baraayana waxaawaa waxay soo martaa marxalada aad qaar ka mid ah marti sharaftii ka qayb gashay madasha ayaa dhiirigeliyey waxbarashada ardada si gaara dhanka teknolojiyadda kaasoo kala ah application combyuter iyo graphic design oo ah waxyaabaha dunida maantan ee ugu muhiimsan ayagoo ah inay ka faa'iidaystaan xirfad iyo aqoon ahaan maado kastaas meelay qaas ku tahay laakiin kombyuutarka dunida hadda aan ku noolnahay meel kasta ayaa loo isticmaalaa qof aan wax baranin iyo qof wax bartaba way anfacaysaa la-aanteed lama shaqayn kara hadda teknolojiyadda hadda mobeylku waa kombyuutar yar waaye dhakhaatiirta hadda dhakhtar walbo dhakhtarka isbitaalku ka casrisan yahay waa midka isticmaalo kombyuutarka maqaayadda hadda aan joogno naftarkeeda kombyuutaray isticmaalaysaa lacagaha rasiidka kombyutara lagu qaadaa sidoo kale dhakhaatiirta kombyuutaray wax ku baarayaan ardayda marka foomfoorka oo kale sanadkii hore waa loogu soo daray kombyuutar maadada awal toban maado oo imtixaankaay ku geli jireen ardada ka aflixaysa macadka hoggaan academy ee magaalada beledweyne ayaa iyaguna tilmaamay in fursad gaar ah oo ay ka faa'iidaysteen ugana faa'iiday doonaan dadka ku nool magaalada beledweyne runtii marka farxad bayna intaa inaa maanta ka qalinjibiyey oo waxaan u mahad celinayaa waalidiintayda iyo walaalahayga iyo cid walba oo garab igu siisay si qaasa waxaan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka ama macadka hoggaan oo runtii door weyn iska saaray inay dhaxda u xirtaan waxbarashada ubadka soomaaliyeed sidoo kalentan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala heerkan isoo gaarsiiyey markii labaadna maamulkii macalimiintii isoo garab qabteen oo aanan shalay umi ahaa cilmigani baray marka saddexaadna waalidiintaydii igu soo dadaalay markanna kusoo dhawaada xubinta sadafka iyo suuqyada magaalada ku bilaaba sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada lakala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta lakala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar heerka qabashada lakala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta lakala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilinka soomaaliga ah markana maciishada beriiska nooca loo yaqaano beriis xamsaha ayaa haafkiisa lakala siisanaya shan iyo labaatan doolar beriiska nooca loo yaqaano safaari ayaa haafkiisa lakala siisanaya lix iyo toban doolar burka loorkiisa ayaa lakala siisanaya sideed iyo labaatan halka haafkiisa lakala siisanaya afar iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaano baasta dhadheerta ayaa lakala siisanaya toban doolar kartoonkeeda sokorta loorkeeda ayaa lakala siisanaya soddon iyo sideed doolar halka haafkeeda lakala sagaal iyo toban doolar labaatan laasilid cadeyda ayaa lakala siisanaya soddon iyo ko doolar iyo bar oomada nooca loo yaqaano faskalin ayaa lakala siisanaya shan iyo toban doolar halka hilic lakala siisanaya laba iyo toban doolar iyo bar caanaha xilwa ayaa lakala siisanaya afar iyo toban doolar bokiska jubba ayaa lakala siisanaya laba doolar haddii aan intaasi kaga nimaano xubinta sadafka iyo suuqyada magaalada markana xubinta ciyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle waa mahadsan tahay xubinta cayaaraha warka subaxnimo waxaan ku eegi doonaa saakay tababaraha kooxda alhilaal ee joses ayaa ka hadlay wararka lala xiriirinayo xidiga kooxda kubadda cagta ee liverpool ee moxamed saalax kooxda alhilaal ayaa doonaysa saxiixa xidiga reer masar si ay usii xoojiso kooxda si kastaba ahaatee joses ayaa sheegay inaysan kooxdiisa u dhaqaaqi doonin xidiga liverpool suuqa janawari joses ayaa sheegay inay kooxdiisa u dhaqaaqi doonto xidiga suuqa january ee bishaan lagu guda jiro laakiin wuxuu sheegay in maxamed saalax uu kusoo biri doono kooxdiisa marka la gaaro suuqa kala iibsa xagaaga saalax ama magacyo kale oo waaweyn ma imaan doonaan suuqa january laakiin waxay imaan doonaan xagaaga ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey tababaraha kooxda kubadda cagta alhilaal ee ninka lagu magacaabo george joses xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subax oo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta isnaay intuu socday warka waxaad la socodsiinaysay anigoo asaare cabdixuseen danka iyo farsamada waa zaki soo saaraha waa timacad intaan ku kulmi doono warkan kiisa ciga sida ayay nabadgelyo